karo waxaana diyaar la ah cabdirasaaq xaaji maxamed siraad sooc
mahadsan absaaq
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradeena hala iseeyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu galab wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo markaasi aan uga hadlayno naasnuujinta iyo sidoo kale nadaafadda oo dabcan ah barnaamij markaasi wacyigelin xambaarsan oo bulshada in badan muhiim u ah mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan markaasi hawada idinka leenahay barnaamijkan gaarka waxaan galabta kaga hadlaynaa muhi- muhiimad noocee ayay markaasi leedahay helitaanka musqulo nadiif ah oo aada looga taxadiray xagga nadaafadda iyo fayadhowrka waxaa barnaamijka markaasi marti igu ah maxamed maxamed xasan xiirey oo ka socda wasaaradda caafimaadka jubbaland ahna madaxa fayadhowrka iyo caafimaadka deegaanka ee wasaaradaasi anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya dhanka farsamada cabdirasaaq cali cabdullahi ayaa ii fadhiya na martida ayaan soo dhaweynayaa marka hore kadibna waxaan usii tallaabeynaa qodobada iyo sidoo kale su-aalaha barnaamijka markaasi ee ku saabsan waa kusoo dhaweynayaa marka hore waana kaga mahad celinayaa fursadaada qaaliga ah ee ugu horeyn waxaad sharaxaad guud ee dabcan ku sameysaa ama aada isiyar dul istaagtaa ee muhiim muhiimad noocee ah ayay markaasi leedahay helitaanka musqulo nadiif ah oo aada looga taxadiray xagga nadaafadda iyo fayadhoorka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waddani ee waana ku salaamahayaa adiga iyo shaqaalaha radio kismaayo Ee, intaas kadib een, su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa helitaan musqulo nadiif ah oo badbaado leh waa xaquuq aas-aasiga oo qofka bilow aadamka horta uu leeyahay xaquuq aas-aasiga oo qofka bilow aadamka uu leeyahay weeye waana qeyb ka mid a caafimaadka dadweynaha nadaafadda iyo fayadhowrku taasi waa midda ugu muhiimsan ee caafimaad wanaagsan lagu heli karo ee dadkuna ay maaragtay si fiican sharaftooda ayagu ugu noolaan karaan masquuluhu ma aha keliya inay nadaafad keliya maaragtay ay dadka u yihiin oo meesha nadaafadda lagu samaynaya keliya ma aha sharaf bay u yihiin ha ilaan banaanka haddaad istaagto kumana qabaysan kartid iskumana qaawin kartid marka asturaadna way u yihiin dadka asturaadna way u yihiin oo sharaftooda iyo waxooda dhan halkaa waa meesha kusoo xaajo gudanayeen marka banaankan laguma xaajo gudan karo laakiin masquul intaad gasho xaajadaadoo dhan si fiican baad usoo gudan kartaa maadaama ay sidaa tahay oo meeshii lagu xaajo gudanayay ay tahay oo meeshii loo badnaa ay tahay oo wax badan in la isticmaalo ay tahay waa inay nadiif ahaataa musqushaasi musqushaasi waa inay nadiif ahaataa waa in waxyaabihii loogu talagalay laga helaa waa in faradhaq laga helaa markaad ka soo baxayso waa inay biyo leedahay oo biyo haddii la waayo oo si kale gudahana ayna ugu jirinna waa in biyo fiican la dhigo biyo gudaheeda aad ka heshaa Aa, lagu qabaysto wasaqdii la iskaga dhaqo markaad soo baxdana kuwa gacmaha lagu dhaqdo intaas waxaa dadaal buuxa la siinayaa musqushaasi inay nadiif ahaato waa boosaneerka wax galay mooyaane banaanka korkeeda wax yaallaa usan jirin haddii banaanka korkeeda wax lagaga tag tago ama wasaq lagaga tag tago ee dee dhib baa ka imanaya daqsigii baa soo qaadaya ee lugtii baa soo qaadaysa daaraddii bay soo gelaysaa gurigii bay soo gelaysaa marka waxaa la rabaa musqusha in la nadiifiyo had iyo jeer ay nadiif ahaato la dhaqo ooma lagu dhaqo ay nadiif tahay iyaalka iyo dadka yareed markay gelayaanna oo maaragtay kuwan tuujiga ama inta ka koraysa waxoogaa kuuskuuska ah in la ogaado markay ka soo baxaan xaaladooda loo dabamaro la hagaajiyo meel nadiifa inay tahay waana in lagu tababaraa ciyaalka sida loo tarbeeyo ee si tarbiyada kaleba loo sameeyo waa in lagu tababaraa inay iyadana maaragtay gudaha wax ku ridaan in si fiicanna maaragtay isaga dhaqaan waalidkoodna uu ogaado say wax isaga dhaqahayaan ee marka hawshaa waxaa loo baahan yahay musqulashaasi musqul nadiifa oon qashin ka soo bixin oo dhibaato aan keenin haddii dhanka kale ay hadda nadaafadeedu xumaatana waxay keenaysaa cudurro dhibaatay keenaysaa faafitaan bay keenaysaa waxbaa ka imanaya waxbaa ka imanaya dhib baa ka imanaya marka waxaa loo baahan yahay guud ahaan musquluhu inay nadiif yihiin si nadiifana loo isticmaalo ee sharaftaadana aad ku ilaashato wasaqna aan dusheeda lagu arag dusheeda iyo gudaheeda toona aan lagu arag ay nadiif ahaato sida loo baahan yahay sidaas weeye waa gartay marka sidee loo ilaalin karaa ee, musqulaha nadaafadooda qofka maxay tahay inuu sameeyo marka laga soo tago taxadarka guud iyo qofka inuu ee, gacmaha iska dhaqo u ilaaliyo maxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay qofka inuu sameeyo si musqusha mar walbaba uu ilaaliyo ee nadaafadeeda guud waxaa la samaynaya waxaa weeye horta aroortii markii aan toosno een, sharcigu wuxuu dhigahayaa in gacmaha la iska dhaqo kow gacmahaad iska dhaqi saddex jeer markaasaad xaajadii geli musqushii geli aad haddana soo xaajoon markaad soo baxdana aad gacmaha iska sii dhaqi saabuun ku dhaqi marka waxaa la rabaa meesha la nadiifinayo guriga ee koobaad ee subaxdii markay saa noqoto la nadiifinayo in musqusha laga bilaabo musqusha si fiican loo dhaqo ooma lagu dhaqo la hagaajiyo lama rabo in afkeedu iska bannaanada in la soo celiyo xayawaan baa geli kara bisadaa geli kara dhibaataa ka iman karta haddana gurigii bay soo gelahayaan ta kale waa in marka ruuxu isticmaalaya deg- isagay hoosta uga xidhan tahay wayeen marka kale lafteeda waa in albaabkeeda soo ceshan yahay waana in si fiican loo nadiifiyo si fiican in loo nadiifiyo Ee, meesha markaad ka soo baxda sa aad uga soo baxdana waa in faradhaqi kuu yaallo faradhaqaana waa in saabuun saaran tahay wakti kastoo musqushaa laga soo baxay iyo qof kastoo ka soo baxay waa inuu saabuun gacanta iskaga dhaqo waa inuu saabuun gacanta iskaga dhaqo hadduu waayo waxaa laleeyahay door dambas buu isticmaali karaa dambas ayuu isticmaali karaa baa laleeyahay marka waa in sidaas loo nadi- loo ogaado xaaladeedana loola socdo nadaafadeedana loola socdo een sharaftana lagu ilaashado oo aanay dhibaato badan ka imaan sida dadka qaarkii intuu sameeyo waxoogaagaas xaaladana uu godka ku rido biyahan lagu qabaysan iyo kaadidoo dhanna uu waddada usoo bixiyana lama ogola wasaq ka soo baxday musqushaada ama gurigaaga inay banaanka soo gaadhaan lama rabo inay dariiqa soo gaadha lama rabo in dadka dadweynuhu ay dhibaato aad ugu geysata lama rabo waa in musqushaada iyo gurigaaga ay ku ekaato wixii wasaqee kaa soo baxa taana saasaa loo baahan yahay sida hadda magaalada kismaayo lagu arkay meelaha qaarkood hawshaa waa in la- la- laiska daayaa waa dembi waa waxaan maaragtay caafimaad daraa cudur bay keenaysaa dembi een, bay keenaysaa marka waa in la iska ilaaliyo arrintaas hadda aad sheegtay maxay tahay arrintaa waad aragtay guryaha markaad arki mariso guri kalida ka diloola oo wasaqdi kasoo baxaysa ay banaanka socoto soomaad arag oo biyo banaanka socdo guri kasoo baxayo waaya guryaha boqolkiiba sideetan saa wey ha banaanka usoo daayan biyaha ay guri horta daaradda ku dhaqdaan oo dhan tuubbaa halkan ugu taalla tuubadaasa ka soo baxda guriga banaankaay biyuhu usoo baxaan lama ogolo xataa kuwii musqusha ba kuwii kale ee dharka iyo wax lagu dhaqanayay iyo wa- weelasha lagu dhaqanayay in loo soo bixiya lama ogolo marka iyaga laftooda wasaq baa laga soo dhaqay waaya oo dharkii wa- ciyaalkaa ku jira oo wax walbaa ku jira marka lama rabo biyaha saas inay banaanka intay usoo baxaan dadka ay dariiqyada ku dhibaan lama rabo arrintaana way jirtaa marka intaa waa in laga waantoobaa oo musqulaha la samaystaa oo godad loo samaystaa biyahaas oo gurigaaga ay ku ekaato iyo meeshaada oyna usoo bixin dariiqa dadka ka dhexeeya marka dadka musqulaha lena saasaan ku boorinaynaayo waa inayna wax ka soo baxay gurigooda iyo musqushooda ayna soo gaadhin dariiqyada dadweynaha ka dhexeeya waa hagaag weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal qeybihii u horreeyey ee barnaamijkan gaarka ah ee markaa aan uga hadlayno ee nadaafadda iyo sidoo kale naasnuujinta iyadoo aan markaa galabta kaga hadlayno si gaar ah ee muhiimad noocee ayay markaasi leedahay helitaanka musqulo nadiif ah oo aada looga taxadiray xagga nadaafadda iyo fayadhowrka ee dhegeystayaasha ayaa iyagana barnaamijka qeybka ah oo si toosa usoo beegsan kara leenka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayagoo su-aalo weydiinaya ee si toosa martida dhakhtar xirey iyo sidoo kale si guud mawduuca miiska inoo saaran wixii tala iyo ra'yi ay markaasi ku darsan karaan maadaama ee mawduucan uu wacyigelin xambaarsan yahay oo bulshada si guud ee magaalada iyo deegaanada ku hareereysanba ay aada markaasi muhiim ugu tahay maadaama waxaa laga hadlaya uu yahay nadaafada guud ee musqulaha iyo si guud xagga ee, nadaafada iyo fayadhowrka oo markaasi muhiim ah laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeystaha ugu horeeya ayaan jaaniskiisa siin doonaa si uu barnaamijka qayb uga noqdo oo su-aalihiisa aan usoo dhaweyno iyo ra'yigiisa intaba laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar assalaamu calaykum waa hagaag waa ka xumahay dhegeystahaasi laynka ayaa markaasi ciilay waan rajeynayaa inuu markaa dib usoo beegsan doono si uu barnaamijka qayb uga noqdo laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo beegsan kartaa si aad barnaamijka qeyb ee uga noqoto waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar waayahay Een, ah, martida ayaan marka dib ee, ugu laaban doonaa Een, markii loo fiiriyo xagga ee, masqulaha waxaa iyadana aada hadda u barbar socota arrin kaloo aad ka dhawaajisa oo dhanka bulaacadaha ee, guryuhu ay wasaqo badan iyo biyo ee, aad ee, uga duwan biyaha kale ay soo sii daayaan oo ma- mararka qaar dariiqyada iyo waddooyinka aada loogu ee, dhibaatoodo Een, bulaacadaha musqusha dabcan waa naqaanaa iyada inay god la qodo oo laga yaabo inay afka daboolan tahay oo albaab ay leedahay oo ay si gaara u ilaashan tahay in qofka isticmaalayaba uu isagu nadaafadeeda iyo wasaqdeeda banaanka usoo bixiyo soo qaado uu saameynteeda yeesho mooyaane kuwa bu- bulaacadaha iyaga maxaa xal u ah bulcadaha iyagana waa sidoo kale waa wasaqorta weelashii baa laga dhaqay dharkii baa laga dhaqay ee waxaa laga dhaqay maaragtay wixii oo dhan ciyaalkii baa laga dhaqay marka waa wasaqii guriga oo lasoo dhaqay weeye guriga laftiisaa lasoo dhaqahayaa oo nada- laga soo lasoo dhaqahayaa marka kol haddii saayo biyihii ayna nadiif ahayn oo biyo aan nadiif ahayn ay loo soo bixinayo oo mararka laga laga yaabo carruurta dharkoodii oo wasaqdeela oo saxaradiila in lasoo dhaqay ay ka mid yihiin ah, lama rabo in maaragtay alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته قلب عن وكلسوني سوبر شوب كاسة بس أنا هافقة أنت بيا waa kalsooni waa kusoo dhaweynayaa gudagal barnaamijka haddii aad la socotay
in badan barnaamijka waa la socday Eh, in badan horta dhanka nadaafadda haddaan ka hadlo eh, biyaha badana horta waxay kasoo baxaan eh, guryaha waa markii oo dharka biyaha lagu dhaqo iyo eh, dharkii macalin maxaa la jira alaabta biyaha lagu dhaqo dadka qaarkooda waxay samaystaan bulaaxad dadna ma samaystaan Eh, waxaa wanaagsan qofka markuu bulaaxad uu samaysto inay korna ay ka- ay ka dhisan tahay oo biyaha hoos ay galaan sidii boorsameerada oo kale nidaamka camal markii loo sameeyo Eh, markaasi waxaa soo baxayso guri walbo wadada hormarto ama iskala ama ama wadada hormarto ama iska wadada aysan horumarin waxaa soo baxaysa bidicdiisa laakiin biyaha guriga oo waxyaalaha lagu soo karkariyo macnaha sidii eh, biyihii wasaqii ee waxaa lagu shubaa banaanka biyo dharka lagu dhaqa banaanka lagu soo shubaya gurigoo dhan nidaam ma yeelanayo qomkiisa dhan waa isbedelaya Eh, hataa qofkii meesha ag maraya hataa guriga hataa u karaysan cule dadka maxaa areebadan Eh, waxaan leeyahay eh, horta boorsameero haddii la sameysto oo boorsameerooyinka oo oo loo sameeyo korna laga daboolo waxaan umalaynaa guri walba dhaceysa inay soo baxeyso dadkana aysa dadkana wadadaysa marna aysa aysa kuna ceynin Eh, mar walba macnaa qof weli inuu ku dhaho oo kugu daydo dariskaaga yaa saan sameystay bal adina isnadaamiisaan sameyso taasina okayna way wanaagsan tahay
waa gartay maxaa kaloo ka waran ee, bulshada iyada wacyigelinteeda iyo qaabkay u fahamsan tahay barnaamijkan
Eh, in badan eh, bulshada eh, dad baa fahamsan eh, dadna ma fahamsano Eh, dadna waxay kuleeyihin anaka ma hayno macnaha wax tabar ah aan ku samaysano bulaacada aan ku sameyno ma hayno kuleeyin dadka haasan waybaasaan dadka dad baa hadda waxaa argasa eh, gurigooda hortooda bulaacada ugu taalaa Eh, waana shimisan tahay Eh, shimiindaha marsan markaa maraysa inta kaataa wax ur iyo wax oo macnaha oo adi aad nacaysid meesha ma jiro laakiin dad baa ayaa waxaa macnaha ogbo inay macnaha bulaaxadda hadday eh, macnaha aysan lahaynin meesha wasaq iyo wax inuu ka dhalana ay ka og iyo haddana kusoo daadinayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa guri walbo oo macnaha qof walbo guri uu ku nool yahay inuu samaysto bulaacad Eh, bulaacadana macnaha ma ahan eh, wax macnaha adiga oo ku roon waay ma- ma ma ahan wax macnaha adiga ku roonayn ma ahan waa gurigaaga adigoo nidaamsata oo kale waaye biyahaaga udaafadaada lama arkaayo ceebtaada adoo qarsata oo kale waaye waxaan ugu baaqayaa ceebtaada banaanka aad keensatid wasaq intarkiis waa ceeb Eh, ceebta ka mid tahay biyaha wasaqa banaanka lagu soo daadinayo waxyaalaha udaafada banaanka lagu soo daadinayo ma wanaagsan qofka meesha maraa ku dhisanayo Eh, ceebta ka mid tahay waxyaalahaada oo wasaqa inaad qarsid bulaacad inaad samaysid way ku wanaagsan tahay in badan maamul gobolka jubbaland waxaan ugu baaqayaa ayaka naftirka inay ay- ay baraarugaan ee macnaha ee dadka ee wacyigeliyaan sida hadda oo kale idaacadaha laga sheegaayo way wanaagsan tahay dadkana inay aad iyo aad olo- oo wacyi- wacyigelinta in ay aniga aa usii barisiin mhm waayahay waa waa hagaag u mahadsan yahay eh, dhegeystahaasi kalsooni ayuu ahaa oo dabcan eh, wacyigelinta aad eh, markaasi uga hadlay gaar ahaan baraaruga bulshada marka loo fiiriyo dhanka fayadhowrka iyo sidoo kale xaafadaha qaar oo uu sheegay inay muhiim tahay inay aada uga taxadiraan eh, bulaacadaha iyo sidoo kale tubooyinka guryaha oo mararka qaar biyo iyo wasaq markaasi soo daayo Eh, isaga oo xusid mudan inuu aada u taabtay in wacyigelinta ay tahay eh, lagama maarmaan aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaa toos usoo beegsan kartaa dhegeysta ayaa qad ku jira halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa ku soo dhaweynaya walaal magaca yeelka joogto
وأنا دوهاي وأنا داخل حافظنا على قلم codkaaga sare u qaad walaal soo dhowow
وأنا دوهاي وأنا داخل على قلم waa ku soo dhaweynayaa mar kale eh, gudagal haddii aad la socotay
وأنا لست عدي إن وحان روى أنا إيك لك راح ما وحبا ويجينا يا لسا
Dab- dabcan haa wixii su-aal ah ee mawduuca ku saabsanna waad weydiin kartaa sidoo kale ra'yi ku aadan wacyigelintana bulshada hawada waad u marin kartaa
دكتورك waxaan weydiinayaa in badan horta aan arkay xaafadaha ee waxaad arkaysaa rag soo qayilo kale bacaha kusoo sugay kaadada kale in cafaayadaha hadda ay ku jiraan qofka derbigiisa loo dhigayo in dirsi u taalo qofki uu soo xareynayo uu guriga keenayo annagoo og inay bakteriya tahay haddaba maxaa ka dhigan tahay wasaqda kor kasoo xaroonayso kuwa inta kale een wacyigelinta waxaan leeyahay een boosaneerada waa in daarada marka hore laga buuxaa saddex mitir oo kale ama afar mitir oo kale midda oo maacuunta oo dhaqdhaqana lagu daba daraa iyada lagu xiriiriyaa shabaq loo yeelaa sifa ay weelasha u raacin kuleel yar lagu dhejiyaa hujiro loogu talagalay in biyaha markaa ku baxaan wixii weel ama qaado ama miti raacana shabaq oo darooyin reebo loogu sameeyo wasaq oo dhan meeshas ay ku gasho kor loogu sameeyo bahal neef sidii foornooyinka oo kale oo guriga yaro dhacsan qofkaa dushaa ugu dadaalo oo baaraddina ay sayid u noqoto waa tahay markaas waxaan dareensanahay in bulaacadaha iyo wasaqda uu ka nabad gelayo marka su-aashaas kalena waxaan rabaa in la Mhm.
shaaciyo bal dadka diriska isku dhigay
waa waa tahay waa hagaag dhegeystahaasi aada ayaan dabcan isna uga mahadcelinayaa inkastoo codkiisa uu aadna ugu hooseeyey Een, ah, balse waxa ay markaasi na weydiiseen filayaa dadka qaar een, gaar ahaan xaafado oo kale baa mararka qaar qashin ee, baca iyo jawaano ama loor ku jira oo kale ee, waxyaabahan qaadka ka haro oo kale la la isticmaalo iyo sigaarka iyo qashinka kale xafaayadda iyo waxaas oo kale inti bac iyo loor lagu soo guro baa guryaha darbigooda lasoo dhigaa mararka qaar Een, iyagoo laga yaabo in wasaqdii guriga laga soo saaray ee banaanka la keena haddana laga yaaba in daqsi iyo ee, xoolihii iyaga naftiyooda cunaan oo kale in dhibaato kale ay sii tahay marka maxaa xal ah
waxaa xal ah aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gabadhaan adeerka u ahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay Eh, way jirtaa oo oo meelo badan baad arkaysaa bacan qashin oo yaalla laakiin arrintaas waa dembi arrintaas waa dembi weliba xafaayadda iyadu waa dembi sii weyn waxa ku jira waan garanaya waa saxaro Eh, saxaro in banaanka loo dhigo dadka intii bac loogu duuduubo meel la dhigo dembi weyn Eh, wax maaragtay arrintaana hadda waxaa si fiican u shaqaynaya dowladda hoose nadaafad baa laga wadaa dariiqyada waaweyn aad iyo aad baa maaragtay hawshaa loogu howlan yahay hadda kadib waxaa soo socota in dadka lagu xisaabtamo guri guri lagu xisaabtamo oo gurigii qashinkaa lagu arka ama lacag dhigan la yidhaha muxuu yahay waxani way soo socotaa barnaamijka Eh, waana arrin aan loo baahnayn waxaa la rabaa qashinkaas hadda waxaa jira hay-ado sanitation oo maaragtay qaada qashinka Eh, jawaan baa lagu sii guraa qashinkii waa la waxeeyaa waa la waxeeya markii la buuxiyo toddobaadkiiba mar baa laga qaadaa ama laba jeer marka wax badan bay ka tartay hadda Eh, inkastoo in isagana la maareeyo oo halkaa si fiican loogu kala saaro aan codsanayno oo waa la kala saaraa laakiin siyaaba weli wax badan baa ka dhimane waxaa weeye qashinka ha la kala saaro guriga hataa markii laga qaadahayo kan xafaayadda asagu qaab kale oo hadda loo maarayo in la helaba weeyaan dhibaato badan baa ka jirta hataa qashinkaa laguma dari karo qashinkaa laguma dari karo oo dhulkii la geeyo wuu sii balaynaya asaga laftiisu marka asaga waa god in lagu ridaa waxaa xafaayad iyo wixii ku taxalluqo oo dhan waa in god weyn loo qodo godkaa lagu duugo oo meel la geliyo weeyaan laakiin haddii banaankii la dhigo hawadaa soo qaadaysa waxaan environmentka uu isku xidhan yahay markaba dabayshaa keenaysa Eh, raashinkiibuu ku dhacayaa biyihiibuu ku dhacayaa bayadiibuu saamaynayaa marka dadka qashinka banaanka dhigahaya ilaahay ka baqeen ilaahay ka baqeen intay gurigooda wasaqdi kala soo cararaan yay dariiqa dadku marahaya keenahayaan marka waa dembi weyn islaamka xaggiisana waa dembi weyn waa wax aakhara loo qabsanayo qofna qashin uusan lahayn qashin as- soo qaada qashin uu leeyahay ruux kale uusan u geynin middan kale ee haddaay iyadana la sheegayna oo maaragtay tuubooyinka laga soo bixinayo guriga taana iyadana waa dembi qofku guriga wuxuu leeyahay inta asaga u cabiran qashinkiisa halkaa ha ku asturo wixiisa halkaa ha ku asturto meel kale us- usoo saarin dariiqa dadweynaha usan keenin usan keenin marka dembi weeye haddii dariiqa la keeno qashin waa dembi baa ka dhalanaya arrintaa
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah ee marka aan uga hadlayno ee nadaafadda iyo naasnuujinta oo radio kismaayo si toosa markaa aad uga dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaya laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha markaa soo beegsan karaan oo barnaamijka qeyb kaga noqon karaan waa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka qeyb kaga noqon kartaa Eh, doctor xire ayaa barnaamijka qaybigala oo ka socda eh, wasaaradda caafimaadka jubbaland Eh, anigoo ah cabdirasaaq wadani ayaa idinla socodsiinaya socoto dhanka farsamada ayuu ii fadhiyaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeystaan aad soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum waa hagaag qadka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi waxaan rajeynayaa in uu markaa soo beegsan doono si uu barnaamijka qayb uga noqdo oo uu dabcan een, fikirkiisa ama su-aasha uu qabo aan markaasi eh, u aragno laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad markaa soo beegsan kartaa Een, ah, markay noqoto dabcan eh, fayadhoorka iyo nadaafadda eh, bulshadu aad baa laga yaabaa mararka qaar inay isu dhigtaan oo aysan qaarkood wax weynba ay ka soo qaadin Een, qaarna ay ugu baraarugsan yihiin oo kii hadda dhegeystayaasha badina soo wacay inay xaafadaha dariskooda iyo dadka asxaabta ay yihiin ay aada ugu baraarugsan yihiin barnaamijkaas oo muhiimna ay tahay in aada looga howlgalo oo lagana taxadiro Een, deegaankan aan joogno bulsho badanoo waxaa ku nool aada een, raalli ahaada aada uga taxadirta dhanka ee nadaafadda waa tii hadda aada sheegtay in degmadu iyadana sidoo kale abaabul badan ay ku jirto oo ee, qashin aruurin iyo magaalada bilic soo celin badan ay ka wado Een, hay-adaha marka ka shaqeeya dhanka nadaafadda iyo fayadhoorka iyo abaabulkooda iyo ukuurgelidooda dhanka wacyigelinta bulshada waa sidee
arrintaasu een, aad iyo aad bay u fiican tahay laakiin waxaa jira dad badan oo jooga magaalada oo meelo kala jooga adduunka ka mid ah oon u helaynin tasiilaad aan u helaynin inay helaan wax fudud musqulo nadiif ah musqulo nadiifa inay helaan ama aan awoodba ulahayn ama aan awoodba ulahayn iyo kuwa saad sheegaysa ka caajiso si fiican inay u nadiifiyaan ayna suuragal ahayn marka hadday kol saan noqoto oo meeshii aan si fiican loo nadiifinin oo si fiican loo hagaajinin ama ruux awood ha u waayo ama caajis ha u geeyo waxaa ka dhalan kara cudurradan soo socda kow waxaa ka dhalan kara cudurka shubanka laba waxaa ka dhalan kara cudurka typhoidka saddex waxaa ka dhalan kara cudurradan kale iyaguna faafa ayaa ka dhala ayaa ka dhalan kara marka waxaa loo baahan yahay daacun aloolihii iyo shubankii iyo typhoidkii iyo cudurro kale ayaa ka dhalan kara kol haddii sidaa too wixii cudurro ka dhalanayaan waa inaad ka fogaataa waa in wixii qa- aad qaban kartaan la qabtaa waan tabar yar ahay loogama hadhaan la yidhi wax maaragtay iyadan niman loogama hadhaan la yidhi wax kasta ood qabato nadaafadaada waad samaysan kartaa haddii meesha biyo yaallaan hadday biyo yaallaan musqul yaroo la galan ay ku jirto waad nadiifsan kartaa marka dadka waxaan ku boorinaynaa inay musqulahana isticmaalaan iskana nadiifiyaan gacmahooda musqulahoodana nadiifiyaan intaasaa lagu boorinayaa waxaa kale oo socda intaa wacyigelin baa socota hay-adihii baa mas-uulihii qodahaya wasaaraddii baa qodaysa wasaaraddii wixii- wax badan oo waxaa socda hawshaas wax lagaga qabanayo waayahay marka waa inay sheegaan oy dhahaan anagu waan u awood la-aanahay musqulihii ha naloo qodo maxaa naloo qaban karaa waa inay ka dacwoodaan arrintaas oy u sheegaan hay-adaha ku habboon iyo wasaaradda ku habboon ee caafimaadka ay dhahaan anagu musqul la-aan baan nahay waxaasaan u baahan nahay cabashadooda waa la gudbinayaa dad wax ka qabtana waa la helayaa marka waa inayna isdhigan waxba ma qaban karaa inaan dhihine waa inay soo sheegaan si nadaafadda loo ilaaliyo beeyada iyo dalka iyo dadka waayahay Een, ah, dadka barakacyaasha ah bal ka waran ayagu eh, maadaama laga yaabaa inay musqulo toos oo aada u badan aysan heli karin maadaama hal meel ay si cariiri ah ugu wada nool yihiin iyaga dhankooda bal ka waran eh, ma helaan musqulo ku filan barakacyaashu way soo kala horreeyeen kuwa lahaa kuwa helay waa jiraan ee kuwa cusub oo yimid oo waa jiraan lagu dhex jiro ee kuwa hadda soo socda waa jiraan marka ayagii baa isdaba socda oo maaragtay soo kala horreeyey intii mar hore timidna waxbaa helheleen intii dhexdan timidna waa lagu dhex jiraa kuwa hadda yimaadana iyagana waa la fiirin doonaa haddii alla yidhaahdo marka kuwan hadda maaragtay u badan meelaha luglow iyo agagaarkooda ah qaamqaam iyo aagaa dadka degay si fiican baa loogu dhex jiraa waxyaaba waa loo helhelay waxna waa ka dhiman yihiin laakiin wacyigelinta way socotaa hay-adihii way dhex hordahayaan wasaaradihii way dhex hordahayaan wasaaraddii caafimaadku way dhex hordaysaa t b yuhu way dhex hordaysaa hay-ado badan way dhex hordahayaan wax badan baa loo geeyaa wax badan baa maarata xagga nadaafadda laga wacyigeliyaa ee musqulana waxbay heleen ma dhammaystira laakiin hadday labaatan qoysiinoo hal musqula loo qodo waa inay taa wada isticmaalaan banaanka intii wax la dhigi lahaa waa in la wada isticmaalaa marka saxaaro waa in god lagu ridaa haddii kale meeshii dhibaataa imanaysa dhibaataa imanaysaoo environmentkii oo dhan baa wasaqoobaya hawadii baa qaadaysa marka cuduradii laga cabsanaya baa meesha ka dilaacaya marka waa inay iska ilaaliyaan dadku oy musqulaha isticmaalaan
hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka
waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan markaa kusii daadegaynaa dhegeystayaasha ayaan hal iyo labo ee jaaniskooda sii siinaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan ee su-aal ku saabsan hadday noqoto ee muhiimadda helitaanka ee musqulo nadiifa oo aada looga taxadiray xagga nadaafadda iyo fayadhoorka ra'yigaaga iyo taladaada ku aadan mawduucaasi ee bulshada deegaankaadii aad bulshada deegaankaaga aada siinayso iyo si guud bulshada kugu xeeran intaba ayaan markaa ee, soo dhaweyneynaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaa toos usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto waa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeystahan aan soo dhaweeyo si uu barnaamijka qayb uga noqdo halo asalaamu calaykum waayahay waan ka xumahay dhegeystahaas linka ayaa ka heliyey waan rajeynayaa inta aan kuguda jirno inuu soo beegsan doono si uu barnaamijka qayb uga noqdo dhegeystahan kale ayaan fursadiisa siinayaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad markaasi barnaamijka qeyb kaga noqon kartaa oo aragtidaada aad ka dhiiban kartaa mawduuca miiska inoo saaran labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ayaad toos usoo beegsan kartaa gabagabadii barnaamijka ayaan markaa soo gaarnay goorow waan soo afmeeri doonaa hal iyo laba dhegeystayaasha aan sii siino halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha saleenka ayaa ka go-ay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka qayb kaga noqon kartaa kan xiga ayaan siinayaa si uu barnaamijka qayb uga noqdo waa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar halo asalaamu calaykum waan ka xumahay isagana leenka ayaa ka heliyey n waa tahay dhegeysto kale ayaa ku jira qadka waayahay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad markaa soo beegsan kartaa n waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka uu mawduuciisa yahay muhiimad noocee ayay leedahay helitaanka musqulo nadiif ah oo aada looga taxadiray ee, xagga nadaafadda iyo fayadhowrka ee, dhegeystayaal dhowra ayaa fiiradahooda aada uga dhiibtay ee, sidoo kale ee, mawduuca aada ayaan markaa u qaadaa dhignay oo aan aada dabcan uga mahadcelinayo maxamed maxamed xasan xirey oo aada mawduucan isu dul istaagay faahfaahin badanna ka bixiyey si guudna wacyigelin markaasi hawada u marsiinaya bulshadan dhegeysanaysa ee, nagu xiran ee, gabagabadii barnaamijka ayaan markaa soo gaarnay kelmadaada ugu dambeysa بسم الله كلمدayda ugu dambaysa ee dadka anaga waa salaamayaa ee waxaan kula talinayaa in nadaafadda lagu dadaalo in sanitationka lagu dadaalo sanitation haddaad maqasaan waa musqul iyo wixii la xidhiidha musqul iyo wixii la xidhiidha ee nadaafadda ah weeye ee musqul nadiifa in la isticmaalo musqusha la iska nadiifiyo biyana in loo helo musqushaas markii laga soo baxdo waa inay leedahay musqusha markaad ka soo baxdo meel lagu fara dhaqdo saabuunna waa inay taallo saabuunna waa inay taallo musqushaaduna guriga meesha ugu nadiifsan waa inay noqoto ee had iyo jeer la dhaqo ee la nadiifiyo waa inay noqoto waa in wasaq ka soo baxday gurigaaga ayna soo gelin waa in intii meelaha ay ka soo qaado daqsi uu ka soo qaado saxaro ama baranbar uu ka soo baxdo ayna dhibaato kale ku gaadhsiinin ee waa in weelasha la daboolo oo maaragtay guriga nadaafadiisa isagana laga shaqeeyo ee gurigaaga hareeradiisa oo dhanna laga shaqeeyo waa inay ciyaalku meelaha saxaro inay dhigaan aadan ogolaanin marka nadaafadda ha laga shaqeeyo nadaafadda haddii laga shaqeeyo insha allah waxaa laga badbaadayaa cudurro badan oo faafo oo dhibaato dadka u geystaa laga badbaadahayaa ee marka sidaasa la yeelo dadkanaga waxaan kula dardaaramaynaa inay qaataan bullacadaha ka soo baxa guryahana nin waliba gurigaaga iyo inta aad leedahay ku xafido bullacadaada iyo musqushaada iyo waxaagoo dhan ee meesha dariiqada dadweynaha dadweynaha ka dhexeeya waa inaan bullacda lagu soo daynin waa inaan lagu soo daynin meesha dembi baa ka dhalanaya ee cudurrana way ka dhalanayaan aad iyo aad baan u salaamayaa dadkanaga waxaana ku wacyigelinayaa inay nadaafadda ku dadaalaan waayahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ood kala socoteen radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiis xiga nabadgelyo cawdaani midnaan caynay